faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
ismaan cabdin carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon qabanqaabada munaasabadda caleemasaarka nabadoonka guud ee beesha gaabfow oo ka socota magaalada tan cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug howlgalloo dad lagu soo qabtay oo laga sameeyey magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland maraykanka oo sheegay inay duqayn ku dileen xubin sare oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab faahfaahinno ka soo baxaya howlgallo ciidamada dawladdu ay ka bilaabeen gobolka gado ee koonfurta soomaaliya nin ganacsada ahaa oo lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye oo kulamo la yeeshay saraakiisha ammaanka galmudug kulamadaas oo looga hadlayo xaaladda guud ee ammaanka deegaanada maamulka galmudug intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegayso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbacada taariikhdun ay ku beegan tahay shanta bisha labaad sannadda labaatan labaatan warka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim yare anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinayaa dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay duqayn ku dishay sarkaal sare oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab haashin cumar xasan dowladda maraykanka ayaa faahfaahin waxa ay ka bixisay duqayn dhinaca cirka ah oo ay ku fulisay deegaan duleedka ka ah magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose qoraal ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom ayaa waxaa lagu sheegay in duqayntaas oo dhacda afarta bisha labaad labada kun iyo labaatanka oo shalay ku beegneed lagana fuliyo deegaanka beexane oo ku yaala galbeedka kismaayo sidoo kale qoraalka africom ayaa waxaa lagu sheegay in duqayntaas lagu dilay xubin ka tirsan ururka al-shabaab ha yeeshee aan wax khasaaro ah ka gaarin dadka rayidka ah sidoo kale maraykanka ayaa sheegay in uu sii wadi doono howlgallada dhinaca cirka ah oo ka dhanka ah ururka al-shabaab iyaga oo taageero siinaya ciidamada dowladda waa duqayntii lixaad ee maraykanku ka geysta soomaaliya sanadkan labada kun iyo labaatanka waxaana toddobaadkan uu duqayn ka fuliyey degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe
mahadsanid wariye haashim howlgallo dad lagu soo qabtay ayaa laga sameeyey magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowlad goboleedka puntland ayaa waxay howlgallo dad badan lagu soo qabtay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari howlgallada ayaa ka dambeeyey kadib markii kooxaha hubaysan ee halaskani dileen mid kalena ay dhaawaceen islamarkaana goobta ay ka baxsadeen waxaana askartii la dilay ay la shaqaynayeen waaxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda maamulka puntland ciidamada ayaa waxaa la sheegay in baaritaano xoogan ay ka sameeyeen aagga uu weerarku ka dhacay bartamaha magaalada boosaaso iyagoo howlgallada ku qabtay dad aad u badan dad u badan dhallinyaro dadku sugan magaalada boosaaso ayaa radio cadaado waxa ay u sheegeen in dadka la qabtay la geeyey saldhigga magaalada boosaaso hase yeeshee badankooda la sii daayay waxaana saraakiisha ciidamadu ay sheegeen in qaar ka mida dadka la qabtay ay baaritaano ku hayaan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaa bilihii lasoo dhaafay noqotay mid ka mid amnigeeda aan wanaagsanayn waxaana xusid mudan in haatan uu ku sugan yahay madaxweynaha puntland oo dhowrkii toddobaadee lasoo dhaafay safar ugu maqnaa dalka kenya ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa ay howlgallo qorshaysan ka bilaabeen gobolka gada ee koonfurta soomaaliya mar kale waryahayga haashin cumar xasan
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa xalay waxa ay si buuxda gacanta ugu dhigeen degmada beled xaawo ee gobolka gedo halkaas oo shalay uu safar degdeg ah ku tegay wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo dowladda ay baadigoobayso sidoo kale ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa waxa ay la wareegeen degmada dolow oo ay horey u joogeen ciidamo taabacsan wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan kaas oo la sheegay inuu tegay dhinaca magaalada mandheera wararka saaka naga soo gaaraya degmooyinka beled xaawo iyo dolow ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan waxaana xusid mudan in degmooyinkaas ay horey gacanta ugu hayeen ciidamo ka amar qaata wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan dowladda soomaaliya ayaa shalay waxa ay soo saartay waaran caalami ah oo lagu xirayo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan iyada oo xiriir la samaysa hay-adda booliska adduunka interpol islamarkaana ka dalbatay inay soo qabato dowladda soomaaliya ayaa siddeed iyo labaatankii bishii tegay ee janaayo waxa ay shaacisay inuu ka baxsado halkii uu ku xirnaa cabdirashiid janan waxaana koob iyo soddonkii isla bishii janaayo uu gaaray kismaayo ugana sii gudbay magaalada
mahadsanid wariye haashim cumar xasan qabanqaabada caleemasaarka nabadoonka guud ee beesha gaafow oo iyadu ka tirsan beelweynta saleebaan ayaa ka socota magaalada tan cadaada ee xarunta baarlamaanka galmudug haddaba xaflad aad u weyn ayaa maanta lagu qabanayaa xarunta kafaala oo halkaas oo ay ka qaybgelayaan ilaa ku dhowaad kun qofood oo qaybaha kala gedisan ee bulshada haddaba waxaa si toosa qadka taleefonka igu jira guddoomiyaha guddiga caleemasaarka nabadoonka nabadoon maxamuud nuur diiriye ugu horreyn soo dhow maxamed nuur diiriye guddoomiye soo dhowow bal naga waran xafladda qabanqaabadeed ay ka socoto saakay magaalada tan cadaada ee cal- lagu caleemo saaraya nabadoonka guud ee beesha gaafow
waa mahadsan tahay sharmaake Eh, waxaan waxaan joognaa haddeer xarunta kafaalo oo aan rabno inaan caleemasaarkii mar dhow nooga bilowdo hadduu ilaahay yidhaahdo Eh, xafladduna si qurux badan ay noogu socotaa amniga iyo iyo carashi- carada dhan waa la sugay waxaana hadda soo bilowday marti sharafkii oo aan je- qola walba jecelnahay haddii ilaahay booskoodi inaan fariisino waxaa noo bilaabanaya hadduu ilaahay yidhaahdo saddexda gaabnimo saddexda subaxnimo oo sagaalka subaxnimo oo haddeer saaka ah xafladda caleemasaarka nabadoonka marka halkaasay noo maraydaa waa sharmaakow Eh, waa garta marka een, qeybaha kala gedisana bulshadu ma ka soo qeybgelayaan
qaybaha kala gedisan bulshooyinka waa waa kasoo qaybgelayaan sida odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta dhallinyarada hooyooyinka fabal- fanaaniinta dhammaan bulshooyinta qaybaheeda kala duwan eh, reer galmudug ayaa meeshan kasoo qaybgelaya hadduu ilaahay yidhaahdo Eh, arrintaana waa arrin dhaqana arrin siyaasadeedna ma ahan shirku maadaama saasuu yahay waxaa ummadda so- u caadaa soomaaliyeed sidii la arki jiray in xafladda eh, la si- la- qof walba la casuumo uu kasoo qayb galo qofkii aan firaaqa leh marka bulshada qaybaheeda kala duwan waa ku casuumnay haddana wa- kuwo badanaa jooga waana waana joogaan haddeer Eh, muqdisho ama caasimadda soomaaliya dad ka yimid oo xafladda darteed u yimid miyaa jira
Eh, wafdi oo laba diyaaradood oo aan saarayn aniga hadda kula hadlayo waxaan ka imid muqdisho Eh, waxaana uga soo qayb waxaana meeshaan u nimid inaan duubno nabadoonka oo caleemisaarkiisa ka soo qayb galno marka wafdi ballaaran oo odayaal odayaasha dhaqanka qaybahooda kala duwan sida ugaasiyada salaadiinta isimada dhammaan halkaasaa ka nimid iyo nabadoonnada waxaana u- meeshaan u nimid inaan ka qayb galno caleemasaarka eh, nabadoon yuusuf
aada u mahadsan yahay Eh, dhegeystayaal insha allah eh, xafladana een, radio cadaado waxay si toosa idigu dibin doontaa xafladda caleemasaarka nabadoon maxam waa nabadoonkaasi guud ee beesha gaafow waxaana qadka telefoonka iigu waramayey guddoomiyaha guddiga caleemasaarka ee nabadoonka nabadoon maxamed nuur diiriye halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis ood ka dhegeysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow madaxweynaha maamulka galmudug eh, axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa kulan la qaatay saraakiisha ammaanka deegaanada galmudug madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye ayaa maalinimadii shalay ahayd magaalada dhuusamareeb kulan gaara kula yeeshay hogaana- hogaanka kala duwan ee ciidamada ammaanka galmudug kulanka gaarka ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay arrimo kala duwan oo la xidhiidha dhanka amniga deegaanada galmudug iyo sidii loo dardargelin lahaa sugidda amniga madaxweyne axmed qoorqoor ayaa uga mahad celiyey taliyaasha sida xilkasnimada leh ay u guteen waajibaadka shaqo tan iyo markii halkaasi ay ka bilowdeen ololaha doorashada galmudug ugu dambeyn madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa taliyaasha ciidamada amniga faray inay sii dardargeliyaan sugitaanka amniga deegaanada galmudug si kastaba amniga magaalada dhuusamareeb oo muddooyinkii dambe waxa uu ahaa mid aada loo adkeeyey waxaana sugidda amniga ka sh- iska kaashanayay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amison faahfaahinaha ayaa ka soo baxaya haddii la kooxaha hubaysan ay xalay u geysteen nin ganacsada oo ku sugnaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faahfaahino ayaa laga helayaa kooxo ku hubaysan bastoolad oo habeennimada xalay ahaa suuqa suuq boocle ee degmada dharkale ee gobolka banaadir ku dilay nin la sheegay inuu ahaa ganacsade dad goobjoogayaal ah oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in ninka la dilay ama lagu dilay suuq boocle uu lahaa goob lagu iibiyo mooska waxaana halkaasi u geystay dilkaasi rag dhallinyara uu watay bastoolado marxuumka ayaa waxaa magaciisa lagu soo gaabiyey hilowle waxaana goobta uu falku ka dhacay ka baxsaday raggii ka dambeeyey falkaasi waxaana daqiiqada kadib halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda soomaaliya sidoo kale ciidamada dowladda ayaa si ca- si caadiya sidii caadada u ahayd sameeyey baaritaano kala duwan hase yeeshee lama shaacin cid lagu soo qabtay howlgalkaasi oo ka dhacay qeybo ka mid a degmada dharkaley ilaa hadda lama oga sababta ah loo dilay marxuun hilowle oo ahaa ganacsade islamarkaana ka mid ahaa dadka sida weyn looga yaqaano degmadaasi halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhanna aad nagala jaan qaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w radio cadaado com culamada diinka ahlusunna waljamaaca ayaa waxa ay sheegeen inaysan aqbali doonin doorashadii lagu waa doorashada ku soo baxay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor war-saxaafadeed ka soo baxay ururka ahlusunna waljamaaca ee dhowaan u doortay madaxweynaha galmudug sheekh shaakir ayaa si weyn uga soo horjeestay doorashadii lagu doortay axmed cabdi kaariye ahlusunna ayaa waxay sheegtay inay sii wadi doonto inay sii wadi doonaan qancinta bulshada diidan madaxweynaha ay ku doorteen nusamareeb sidoo kalena afduub ayuu ku tilmaamay doorashadii lagu doortay qoorqoor magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug warkii subax dhegeystayaal oad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka saaxiibkay haashim ayaa soo saaray anigoo sharmaarkaana waa idla socodsiinayay isla dhanka farsamadana waxaa iga saacidayay haashim yare intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno ammaana allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydaya xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan